hirgelinta hannaanka federaalka ee loo dooray soomaaliya waxaa ka imanaya xiisado siyaasadeed iyo khilaafaad mararka qaarkood wata gacanka hadal haddaba soomaalidu diyaar ma u tahay nidaamka federaalka waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya guddoomiyihii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan oo ku sugan magaalada muqdisho wasiiradii hore ee dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ku kala sugan magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho brofeor maxamed xaaji mukhtaar oo macallin ka ah jaamacadda safana state university ee gobolka georgiya kuna sugan gobolka georgiya iyo brofesor afyare cabdi cilmi oo macallin ka ah jaamacadda qatar university balse haatan ku sugan magaalada muqdisho hadalkana waxaa ku horeynaya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo sharaxaya waxaa hortaagan in nidaamka federaalku hirgalo nidaamka federaalka inuu hirgalo qodobo dastuurka ku saabsan wuxuu uma hayalina wuxuu uxayaleeyahay waddanka nabadayntiisii saaad og tahay waddanka in la xoreeyo oo sifiican ugu bilowday labada kun iyo tobankii kow iyo tobankii laba iyo tobankii haddana weli waa socdaa marka waddankao dhan in la wada xoreeyo oo markaas uu bilowdo sheeko qarameed ama national conversation oo ah habka aan u rabno inaan federaal uga dhigno waddankaas lakin waan ugu heshiy inaan federaal noqono laakiin federaal noocyo badan uu yahay kaas inuu yimaado arrinta ku saabsan nidaamka federaalku inuusan soomaaliya u habboonayn ousan hirgeli karin waxaa soo nooleeyey ayaa la leeyahay laba shir oo iska soo horjeeda oo ka socday magaalada baydhabo shirkaas dadka ka qaybgelaya waxaa ka mid a cabdulaahi sheekh ismaaciil shirka labaadna dadka sida aan maqalay taageersan waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan labaduba waxay ku jiraan khadka cabdulaahi sheekh ismaaciil waxaad ku go-aansateen ku doorateen inaad maamul goboleed u samaysaan lix gobol iyadoo waddanka sida uu xoos sheegay aan nabad gelyadiisa dib loo soo celin qaabkii lagu hirgelin lahaa habka federaalkuna uusan diyaar ahayn maxaa idinku kalif bismillaahi raxmaan raxiim waanu ognahay waddanka inuusan isu furnayn awoodihii maamulada hoosanaysan si fiican u dhismin laakiin waxaan rabaa inaan isiyo in himiladan ku saabsan in soomaaliya federaal loo rogo waxaa ka dambeeya dadku waxay ka daaleen xukun kor looga soo roga ayay ka daaleen xukun haddana magaciisa manaafacaadkiisa aan si fiican loo wadaagin bay dadku ka daaleen dadkii waxay ka daaleen haddana in horumarka waddanka kulligiisa caasimadda uu ku koobmay ayay ka daaleen kala aaminaad bax oo yimid iyo dagaalo sokeeye oo ka dhashay iyo dhiigoo daatay ayaa keenay in maaragtay dadku ay u jeestaan dhinaca federaalismka in waddanka lagu soo rogo su-aashayda kamaad jawaabin lixda gobol maxaa ugu baahateen lix gobol inaad lixda gobol waxaanu ku dooran haddaan taa usoo noqdo lixdan gobol lix la kala qaadi karo sideeda oo maba aha haddaad geda eegto communitiga waa isku dhex jiraan haddaad jubbooyinka eegto communitiga waa isku dhex jiraan haddaad halkaama timaadid maarata maxaha baya boqol iyo shabeelada hoose communitiga waa isku dhex jiraan marka meel lagu kala qaadi karo oo kudi puntland camal ah ama u badan sidii maarata maxaa lada somaliland oo kale ah ma aha marka dadka haddaan la kala qaadi karin nidaam ka tarjumaya maslaxadooda oo ay ka wada manaafacadsan karaan oo federaalismka ku dhisan oo xuquuqdooda wada ilaalinaya ayaa dan la mooday halkii magaciisa maxaa la yidhahdaa laiska horkeeni lahaa intaasaa dadka ku kallifaysa waayo aad baad umahadsanta guddoomiye shariif xasan sheekh aadan lixda gobol maxaad ku diidan tahay bismillahi raxmaani raxiim horta aniga waa ku racsanaa cabdullaahi dadku inay isku dad yihiin dadka lixda gobol dego isku dad maaha qofna ma dhihin laakiin maanta waxaa loo baahaya soomaali u ooman tahay waa nabad iyo walaalnimo marka sidaas darteed inkastoo ay ficneed booyinka markii la dhisaya in aada loo wada tashado oo tala badan la geliyo si kasta ku noqoto jubbooyinka waa la dhisay saddexdii gobol dawladii soomaaliya way raaftay si kumeel gaara oo iyadoo weliba hataa heshiiskii aada ugu fiirsato dawladdu ay tiri weliba marka dambe dadku ama way israaci karaan ama way ka hadli karaan marka wixii la dhisay oo la ictiraafay haddii la yidhahdo kuwo kala laga duldhis aniga waxaa ii muuqanaysa min mindulo dhisan mindulo kale lagama duldhisi karo marka waxa dhisanayay la duminin inta harteen ha la dhiso marka dadkuna meel kastoo ay degaan xuquuqdooda ha ka helaan qolada walaalaheena oo hadda shicina maamulka jubbaland ayagana waxaa laga rabaa dadka la degi oo dhan inay kala siiyaan degmo walba tuulo walba in dadka xuquuqdooda siiyaan kuwa kalena sidaas oo kale dadka isla dego sidaas oo kale labada dad waa isleeyihiin labada meelood waa isleeyihiin dadka marka in meel walba xuquuqda laga helo kadibna marka ama afti la qaado oo dadkuba intay ku yimaadaan ay heshiyaan oo israacaan laakiin hadda haddii la yihahdo wixii la dhisay mid ilaah la yidhaahdo kuwa badan a yidhahdaan wuu jirnaa marka dagaaladii aan soo daalnay iyo yafaadkii inaan ku noqonayna aanka muuqato waayo aad baad u mahadsan tahay brofesor maxamed xaaji mukhtaar waa kuu imanaa laakiin waxaan rabaa xoosh inaan u tego xoosh labadaas dhinaca doonaya lix gobol inay maamul goboleed u sameeyaan iyo dhinaca doonaya saddex gobol inay u sameeyaan midkeebaad adigu u dhowdahay midkeebaa saxsan aniga labadaba ilama saxsana waxaana ila saxsanayna arrintii ayaantii jubooyinka lasoo sameynayay waad ogeyd oo aniga waxaan ku jiray groupkii doodaas qayb ka ahaa wax kale igama aha waxay iga tahay waxa waaye haddii ummad inta isku timaada ay wax kusoo heshiiyaan waxay ku heshiiyeen inay raacaana fiican soomaali labadii kun iyo afartii aan isku yimi waxaa la yidhi dowladaan samaysanay oo transitional ah ha soo samaysna constitution constitution aan soo samaysanay sideed sanay qaadatay constitution aan soo samaysanay wuxuu soo wuxuu soo wuxuu soo sameeyey habkii federaalka loo samayn lahaa habkii federaalka loo samaysan loo samayn lahaana way qoran tahay wax qoran weya marka artikelada kale ah afartan iyo sideed afartan iyo sagaal konton wuxuu sheegayaa sidii loo raaci lahaa federationka inuu rabo in la sameeyo waaba haddaan aan la nimaadno habka aan rabno federaalka weli haddaan adag lama imaan habka aan rabno federaalka wuxuu yahay taasuna waa caddahay oo waxay leedahay hay-adda ka talin doonta waxaa waaye guddiga madaxa banaan oo federationka iyo xuduudaha lama sameynin weli federal government inay samaysa kaasaana loo soo dirsanaya arjiga oo la leeyahay laba gobol ama na badan inay israacdo waa arji usoo dirsanaya arjigaas ayagaa darsiinaya markay darsaan waxay usoo dirayaan baarlamaanka baarlamaankaana ka gaari doona hadda waxaan ujeedna waxaa waaye guruubiya qabaa'ilka isku raaca inta meel tagaan yidhaahdaan dhulka dhan annagaa jeexanay waxaan waxaan nahay federal aan nahay waaye waxaan rabaa inaan u tago brofesor maxamed xaaji mukhtaar kabacdina waxaan u tegayaa brofesor afyare cabdi cilmi brofesor maxamed xaaji mukhtaar halkeed ka taagan tahay adiga barnaamijkan federaalku inuu ka hirgeli karo soomaaliya iyo inuusan ka hirgeli karin waad mahadsan tahay wallahi federaalka inuu hirgelo iyo inuusan hirgeli karin waxaa runtii ka horreeyey in la helo biseel siyaasadeed ay soomaalidu ay fahamto maxay tahay federaalnimadu maxaa lagu jeedaa wadaniga waddanka oo dhan inuu mid ahaado maxaa lagu jeedaa soomaalidu waxaan u malaynayaa waxaa ka maqan biseel siyaasadeed oo aan dhaafsisanayn qabiil qabiil bay taagan yihiin marka federaalkina waxaan u malaynaya haddii qabiil lagu saleeyo runtii meel uuna geynayaan jiri doonin talabaad waxaad moodaa arrin asaasi ah oo intaa laga warwareegayo oo mar mararna laisku dayay oo ka mid ah wada heshiisiin dhaba dalka weli lagama samaynin dal oo oo ka dhacay dagaal sukeeya oo intaa islaayay intaasoo kumayaal kun ay dhinteen intaasoo ay barakaceen weli waxaan dhicin soomaalidii in maaragtay meel laisugu keeno ama xataa laisku dayaba inay heshiiyaan oo ay noqdaan dad walaalaha siday markii horeba ay ahaan jireen waa laga gaabiyey taas haddii taa dhici lahayd mar haddii la heshiiyo maba su-aashaba maba ay timaadeen ma federaal baan noqonaa mise wax kalaa noqonaa saddexaad waxaad moodaa in soomaalidu runtii ay weli aysan aragba maaragtay xuduudiyahan aan leenahay kan qaranka ha ahaado kan gobolada ha ahaadeen xuduudiyada soomaaliyeed runtii waxay weli ku salaysiin qaranka kan lagu sameeyey wuxuu ku salaysan yahay yani khad isticmaariya yani isticmaarkii baa noo kala jarjaray oo yidhi halkaana talyaani baa haystay halkaana ingiriis baa haystay halkaana faransiis baa haystay weli meeshii bay taagan tahay waad ka wada warqabtaan xuduudka annaga iyo etoobiya noo dhexeeyo in xataa ilaa maanta uu yahay xuduud oo ku meel gaar ah oo la yihahdo provisional boundary xuduudyada goboladayna waxaa sidaas oo kale waxaa lagu saleeyey yani yani aragti qabali ah yani markaan gobonnimada qaadanay sideed gobol bay ahaayeen waxaa lagu daray toban gobol oo kalaa lagu daray oo ku salaysan qabiil marka waxaa fiicnaan lahayd xuduudyada soomaalida goboladoodii in lagu eego aragti wadani ah oo runtii ka tarjumi karayso maxaa soomaali u dana ma aha in maxaa qabiil u dana inaan ka fikirno waxaa dalka guud ahaantiisa maxaa u dana marka xuduudyadu runtii aad bay u qaldan yihin anigu waxaan dhihi lahaa goboladayni sideed iyo toban aad bay ugu yaraan karayaan haddii lagu saleeyo aragti aad baad umahadsantahay brofesor afyar cabdi cilmi waxaad soo bandhigtay warbixin cusub baad soo saartay warbixintaasoo ku saabsan aad ugu magac dartay hababka baahinta maamulka soomaaliya maxaad ka wadaa noo sharaxadoo soo koobaya
waad mahadsan tahay waxaa jira horta warbixinta waxa soo bandhigay heritage waan qoray dabcan qofkii hogaaminayo oo researcherka ahaan ahaa laakiin waxa ay ujeedadu ahayd guud ahaan in doodan hadda jirta ee soomaalida aan weli ku salaysnayn faham saxa oo ku saabsan bulshada soomaalida iyo rabitaanadeeda iyo madaalibteeda iyo midka oo yani faham saxa oo oo ku saabsan xataa mechanismska ama federal ha noqoto ama devolution ama noocyada kala duwan ah inaysan jirin markii aan baxriga sameynaynay talabadaas shay a aada nooga soo muuqday marka aasaasiyan waxay warbixintu ujeedadeeda weyne ahayd si doodu ay ugu salaysanato faham oo wixii la fahamsan yahay waxa ka dambeeya ama sababaha riixaya iyo waxa available-ka oo la isticmaali karo in ay iftiimiso ma ahayn mawqif la qaatay oo laleeyahay mawqifkan waxaanay soomaalidu qaadanaysaa ama waxaanay qaadanaysaa ma ahayn nuxurka dooduna waxa waaye afar shay ayay muujisay inay tahay afarta shay oo dadku ay tabanayaan oo ay rabaan yacni inay maaragtay ay ku gaaraan baahinta maamulka midda ugu horeysa waxay leeyihiin dadku kalsooni daraa jirta oo dadkii waa la kala aamin dhaxay oo waa la kala qaxay marka arrintaas ayada ah in la xaliya aa muhima midda labaad waxay leeyihiin dadku waxay rabaan inay doortaan madaxdooda oo ay maamulka degmo iyo gobol iyo iyo iyo wixii ka sarreeya iyo baarlamaanba ay iyagu doortaan midda saddexaad waxay leeyihiin adeegyada aasaasiga ah ee aan u baahannahay basaboor iyo waxbarasho iyo waxa lamidka ah in loogu geeyo deegaanada soomaalidu ee kala duwan midda afaraadna waxay leeyihiin wixii khayraada awal muqdisho keliya lala aadi jiray ha la baahiyo oo dadka soomaaliyeed oo dhani yacni gobolada banaanka ka magaalada muqdisho ama ha u dhawaadaan ama ha ka dheeraadaane waya waya aad baad mahadsantahay garab ku salaysanay leeyihin marka afartaa arrimood ayaan annaga hadda nooga soo muuqatay yacni dadku waxa ay waxa riixaya ee u rabaan
warbixintaada ka sokow nidaamka federaalka aduu halkeed ka taagan tahay horta ba horta isla fahmaa fiican anugu waxbaan ka qoraya oo recora oo jira laakiin raiga aan anigu ka jeediyey oo ka qabo iyo ma ah inay isdhex galaan hadda warbixintan warbixintaani ujeedo kooban ay leedahay oo ah in public debate ama dooda shacabka iyo eliidka ku saabsan inay inform garayso wax ay dadkii ku kalabayso faham aasaasi ah marka hadda mawqifka aan anigu qabo ama ay xataa qoladan nacadka ay sii jeediya ay qabto kama muuqato warbixinta warbixinta waa warbixin just ujeedadeedu ay tahay dadka hala fahamsiiyo waxyaalahan mucaqadka ah ee dhibka badan ay isticmaalayaan anigu bushinka aan ka qabo anigu maxamed mukhtaar aan iskaga mid nahay arrimaha okay waaye waxaan u tegayaa arrinta ku saabsan nidaamka federaalka cabdiraxmaan xooje jibriil waxa uu sheegay inaan la samaynin guddigii federaalka iyo xuduudaha loona baahan yahay dadka maamul goboleedyada samaysanaya inay codsigaas soo qortaan guddigaasi ma samaysna cabdulaahi sheekh ismaaciil sideed ku hirgelinaysaan maamul cusub idinkoon nidaamkii soo marin sida uu sharaxayo cabdiraxmaan xooje jibriil bismillaahi raxmaan raxiim cabdiraxmaanku marka uu sheegaayo waa runtii laakiin meeshan waxbaa maarata arrimuhu inay kala horeeyaan waa muuqataa xilka guddigaas samayntiisa iyo in laga fuuriyeelo arrinta hirgelinta federaalka waxba laga fuuriyeelo waxa weeye siyaa maarata ma xilalka waaweyn ee loo igmaday dawladda weeye anigu waxaan eedaa saaraya oo xagga gaabinta ah dadka dawladda hoggaankeeda haya haddii golaha wasiirada yihiin iyo haddii madaxweyne uu yahay iyo hadduu ra-iisul wasaare yahay waxa kale oo aan haddana hoos usoo dhigaya xataa baarlamaanka walaas badan ma saaro xukuumadda inay magaciisa maxaay wadadaasi ay hore ugu socoto marka dadka dee laakiin idinka baarlamaanka iyo cabdullaahi sheekh waxaa ismaaciil dhacaya inay ha inay adiga iyo hogaankooda la xoosh wareegaan ay iyo yidhaahdo, gudoomiye waxaana shariif xasan intoo ayaan baarlamaankii baa tihin waxaa waxaa kinaya arrimahaasi waxa weeye in aan ikhlaasba iyo niyad daahir ah aan loo haynin hirgelinta arrimaha federaalka ah haddii xukuumadda daacad ka noqoto waxaan qabaa ay priority-ga si uu yahay ay u aqoonsato in la hirgelin karo demographic reality-gada lagama boodi karo oo dadku waa inayna isboodin oo siday masaalixooda isugu xiran tahay iyo siday isu rabaan iyo siday isu qaadan karaan loo maarta maxaa la isugu xiro haddii la yidhaahdo keliya elementka nationalismka keliya laga soo qabto soomaaliya waa mid waa run soomaaliya ma kala qaybsaman karto waa run laakiin soomaaliya masaalixda kala leedahay goboladeeda waa kala fog yihiin siday isu qaadan kartaa siday isu qaadan karta maarta maxaa laisu raacayo dad ba uu tumo iyo haddii la kuurayahay maxala xurgufii dhex martay oo dhiigii xinjiri dhex marteen in la kala ilaalshaya loo baahan yahay in nabadgelyo iyo dib u heshiisiin dhab ah la dhex dhigo ay u baahan tahay oo waxay isku haystaanna la kala miiro aniga waxaan qabaa daacad kama aha xukuumadda hadda jirta xukuumadihii soo jirayna walowba xataa aniga aan ka mid ahaado dadka bottom up leadership leading role waxay u qaateen gaabin ay ka arkayaan dhinaca xukuumadda iyo madaxda hogaanka waddanka waay guddoomiye shariif xasan sheekh aadan khadka waxaa inagula jira brofesor maxamed xaaji iyo brofesor afyare cabdicilmi waa aqoon-yahanadii waddanka ayaga kama dhaadhacsana nidaamka federaalka ma aaminsanay inuu ka shaqayn karo waddanka sidee baad ku qancin kartaan soomaalida kale nidaamkan inuu shaqaynayo horta hadda federaal ma la qaataa mise lama qaadan hadduu si kastoo culeyska leeyahay uu leeyahay waa lasoo qaatay federaal laba kun iyo afartii baa nairobi lagu qaatay maamul goboleedo federaal ayaa dhisan tareenka federaalka wuu dhaqaaqay laakiin in laisfahamsiiyo oo dadku ay isla gartaan ma reebana laakiin federaal hadda ma la dhihi karo ma la qaadana mise ma la qaadan karo waa lasoo qaatay waxaa loo baahan yahay marka dadka soomaalidu ani sida aan qabo wixii ay ku heshiiyeen miyaan laga noqon karin guddoomiye miyaan laga noqon karin nidaam markii amniga la helo laga doodo laisugu noqdo la yidhaahdo halkaa ciladseen u daweynaa laakiin meel looga noqdo hadda maanta la yidhahdo federaal ma qaadanayna samis ma qaadanayno ma taalo dadka soomaaliduna federaalka wixii keenay inay qaataan ayaa keenay sababto dawladii dhexe maamulkii dhexe dadkii waa gaarsin waayey marka in maamulka la fidiyo dadku amniga la fidiyo oo wax walba waxbarashada la fidiyo halkan uu sheegay arrimaha bulshada sida baaswar wax walba la fidiyaa loo baahaya saa darteed federaalkan waa lagu heshiiyey marka dunta gadaal lama sixi karo haddana haddii hadda gadaala loo noqona la yidhahdo federaal lama qaadan karo la yidhahdo dawladda federaalka oo jiro maxaa laga socday marka federaalka waa la qaatay waana la qaadan karaa dadka soomaalida waa ku dhaqmi karaa laakiin wixii yaroo jiro ciladaa toohinta oo kale guddiyada guddiga marka la sameeyo nabada la helo afti la qaado meesha laga sikiyo laga wadalo dadka afti laga qaado la weydiiyo intee raacaysaan la yidhaahdo marka ani waxaa is leeyahay federaalku waa ka shaqeyn karaa dalka soomaaliyeed dadka soomaalidana waa u bisriyin waana ka shaqeyn karaan waana la qaadan karaa waana la qaatay sababtoo laba kun iyo waxaa la jiro qof oo soomaali ah oo qof wal dad walba nooc walba ay ku jiraan ayaa ku heshiiyey in federaalka la qaato waayo aad baad umahadsantah brofesor maxamed xaaji mukhtaar guddoomiyaha shariif xasan sheekh aadan wuxuu ku dooday in aan laga noqon karin nidaamka federaalka xilligan ma la qabtaa haaruna waxa waaye nidaamyada dadka loo sameynayo waa inay ahaadaan nidaam u adeegaya danaha dadka maogtahay iska samey keliya maaha waa inuu ahaadaa wax runtii dadka wax taraya maogtahay yani ay dastuur ama ay sharci la sameynayo hadduusan dadkiiba u adeegayn ama dadkiiba dhibaato u keenayo dastuurkaasi ama sharcigaasi waa sharci runtii loo baahan yahay in lagu noqdo ma aha qur-aan maaha xataa qur-aanka subxaana watacaala mararka waxaa jiri jiray markay aayadaha soo degi jireen aayado oo lagu noqday baa jira iska daaya wax maaragtay soomaali samaysay ama bani aadan uu sameeyey marka arrinta odhanayso maba lagu noqon karo anu taas waxaan u arkaya waa talax tag weeye haddii aan laga fiirsanin oo aan dib loogu noqonin oon la eegin tow maxaa yani soomaali u dana ma aha maxaa runtii qof shaksi ah maxaa u dana maxaa reer maxaa u dana soomaalidu weli labada tidhaafilaada soomaalidu waxay weli ka fikiraysaa reer reer hebel maxaa u dana iyo qof hebel maxaa u dana inaan la nimaadno aragti wadaniya aan dib u maaragtay u jeexno xuduudyo cusub oo ku salaysan maxaa noo dana dantiisa marka xuduudku la sameynayno waxaan aaminsanahay in la helo masalan arrin ay taabteen walaaladay badidooda masalan ethnic composition qabaayilkani meelaha ay masalan laga wada heli karaayo ay degi karaayo masalan webigan jubba gaarihiisii dad badan baa dega inaan u sameyno gobol weyn oo jubbal hala yidhaahdo ama hala yidhahdo ganaane inaan sameyno gobol shabeelle la yidhaahdo asigana laga wada helaya intaasoo oo soomaali oo ethnic groups baa laga helaya in la helo economic variances yani gobolkani talow maxaa dhaqaalo ila dhaqaalo maxaa u ila dhaqaalo oo ku filan ma yeelan karaya waa in uu helaa gobolku masalan in uu yeelo outlet xeebta inuu maaragtay uu leeyahay meel meel wax ka dirsan karayo hadda waxaa jira gobollo looba meelay maraanba oo landlocked laga dhigay qabiil daraadiisa maaragtay oo loo diidayba xataa inay xeeb yeeshaan soomaaliyana waa xeebaha ugu dheer baan leenahay afrika oo dhan marka la fiiriyo waa dalka ugu xeeb dheer baan nahay maxaa u diiday in gobol walba uu xeeb yeesho waxaa loo baahan yahay population balances in la sameeyo waxyaabahaas una runtii laismaba weydiiyo oo sharci un baa lala yimaada layhahda kanayno sharciga anu taas waxaan leeyahay ku noqoshay u baahantay way aad baad mahadsantaha brofesor afyara waa ku imaanaa laakiin cabdiraxmaan xooj jibriil soo gal aha okay mukhtaar aan kuracsana runti waxa waaye horta marka ugu horeysa in la ogaado waaye waxbaa lagu soo heshiiyo in federal la noqdo ma ahayn constitutional wax laysku soo wada raacayo waxay ahayd wax oo political arrangement ahaa oo siyaasiyan laisku raacayo labada kun iyo afartii midda kale dastuurkan aan haysano dastuur oo kumeel gaar ah waayo oo kumeel gaar uyaxa waayo ilaa aan ka gaarno referendum aan sameyno ama afti aan sameyno dastuur final maaha referendum inaan gaarnana waa inaan waxyaalo badan oo siyaasa aan soo xalinaa ay ku jirtaa somaliland ay ku jirtaa puntland ay ku jirtaa group kastoo mataqaana oo grievances leh laakiin aftida markaan qaadayno haddii fifty plus one fifty one percent yani simple majority hadday tiraahdo waxaan noqonaynaa wadan shuuci ah ama wadan aan federal rabin kaasaa la raaci doonaa yani waxaan ka wada waxaa waaye aayaha ugu dambeeya waxaa iskale sovereignka oo wadanka waxaa iskale qofka sidiisa hadda waxaan u baahana waxaa waaye inaan reconciliation aan ka shaqaynaa number one inaan mataqaanaa dadkii lasukeena waay aad baad umahadsantay in la fiiriya cabdiraxmaan Somaliland I don't think inay ogolaan doonto in in unitary system socdo maxaa cadaynood haysaa somalilan inay ogolaanayso nidaamkan federaalka Ee, waxaan qabaa de abshay keliya oo oo oo yaallo ee somaliland kusoo noqonaysa m- m- fi- fiiri somaliland ani waxaan ku jira dadki dhihi jiray labaatan sano oo somaliland mugahaysa shan iyo labaatan sano dadki dhihi jiray aan ku jiray shan iyo labaatan sano oo hadda aan aan da-daydana ay soo korortay Ee, somaliland waa gocsanayd oo iskool gooniya samaysatay boliis gooniya samaysatay anigoo hadda siyaasi aan laga dhegan karo haddaan ka degto hargeysa waa la xiraya ya Een, ah, waxay samaysteen rituals gooni u ah iyo heeso gooni u ah ciyaalka yaroo soo kore lagu soo koriyey marka maanta intaan u yeerna ma dhihi karno unitary system aan wadaynaayo kaalaya imaada een, xamara laga okumaya waa inuu yimaadaa wax un arrangement ah ma garanayo waxay noqonayso waxaas wax lagu wadeeshiya noqonaysaa laakiin sida nineteen ninety one ka ahayn ma u malaynayo waay aad somaliland dialogue un bay ku imaanaysaa iyo wadahadal aad baad umahadsantahay brofesor anfiir cabdi cilmi qodobkan nidaamka federaalka soomaaliya inay qaadato ma fikrad soomaalida ka timid ba mise waa fikrad dibadda ka timid dabcan nidaamka federaalka waa laynooga horreeyey laakiin inuu soomaaliya ka hirgalo ma soomaalida ka timid mise dhi- dibadda wallahi en, oo horta guud ahaan marka nidaamka federaalka laga hadlaayo shan iyo labaatan dalac hadda ah oo saddex kamid ah ay afrikaan tahay waana dalalka ugu waaweyn caalamka oo afartan boqolkii adduunka dadka ku nooli shan iyo labaatankaas dan ay ku nool yihiin afrikana de waa nigeria iyo ethoopia sheegtay inay yihiin inay iyagu xataa ri rasmi yihiin federaal yani su-aalo fara badan ah ka taagan laakiin waxaa jira meeshaan jahwareer yara ka jira oo dad ay isku qaldaayeen nidaamku hadduu unitary yahay macnaheedu ma aha inuu dictator yahay haddii uu yahay federaalna inuu yahay demoqraadi macnaheedu ma aha Een, dowlado fara badan oo federaal sheegto dictatorship ay ka taliyaan pakistan iyo nigeria iyo ethoopia wax dhan waa yani waa ka buuxan iyo xitaa yani north europe east europe markii ay jireen iyo latin america dalal fara badan oo unitary system isticmaala oo nidaamkooda eh, baahiyey oo weliba si wanaagsan u baahiyey baa jira oo ingiriisku kamid yahay scotland cayaare cayaartaa cayaaraha yurub iyo cayaaro badan ay cayaaraysaa iyadoo scotland haddana waa waa unitary system marka horta in yani eh, markii nidaamyada noocaana la isticmaalayo inaan wax laysku qaldin waa muhim arrintan ah siyaasiyiinta iyo hungurigooda iyo inay wax isku jikaalaan iyo inay wax ku doonaan gobolan samaysanayay arrinta noocaas oo kaleeta ah yani eh, waxay ku salaysan tahay caqliyad oo dhahaysa annagu reer hebela ayaan dalka qayb kamida gaar u leenahay arrinta ah xaguu laga soo galay professor maxamed mukhtaar wax ku qoray ilaa konton iyo sagaalkii dad soomaaliyeed baa aa dhahayay eh, waa loo baahan yahay marka macan wa waana fikir ku dhex jira ama aalaadka farsamooyinka waaweyn ee- ee inda politicka ah ka yaala ayuu kamid yahay marka mar kasta oo dowladda soo hadal qaado yani waxyaalaha la imaan doono kamid yahay hadda waxaa imaanaya waxaan noqonaynaa electoral systemka kaan isticmaalayna waxaa imaanaya yani eh, presidential system yaan isticmaalayna mise parliamentary system aan isticmaalayna waxyaalahaas oo dhan waxa waa su-aalaha asaasiga ee state marka la dhisayo imaada marka marba haddii su-aasha soo istaagto nidaamka federaalka wuu soo istaagaya marka waxaan rabnaa keliya inaysan doodu naga noqonin yani siyaasi wax raadinaye ee doodu inay barato oo ay ballaarato oo ayna ku salaysnaato cilmi iyo maslaxada oo qofkii wixii la rabay in lagu gaaro aan isla ognahay haddii wixii lagu gaarayo ay noo noqdaan waxaan aan raadinayno waa fine Aw- xuduudahan hadda la xiriira qabaa'ilka oo oo bahalka qabiilka gerrymanderinkan waxaan ay yidhaahdaan oo ah in qabiil la daba wada soohdin oo la yidhaha marka magaalo hebla ee maraysa dhexda ha laga kala jaro oo haddana halka waxaan u malaynayaa arrintaas ayada ah inaysan eh, maslaxa ku jirin oo dhibaato uun ay ka imaanayso waaya aad baad umahadsan tahay wa waxaan u tegi doonaa doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo cabdiraxmaan xoosh jibriil laakiin waxaan rabaa inaan kasoo hormariyo guddoomiyaha shariif xasan sheekh aadan guddoomiyihii ugu horreeye baarlamaanka tahay baarlamaankii lagu dhisay dalka kenya haddana waxaan wax badan ka maqalay cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo akhyaarta kaleba in xataa aynaan ogeyn nidaamkii federaalka ee la qaadan lahaa marka maxay ku dhacday muddada intaas leeg in soomaalida oo nidaamkan wax badan aan kala socon horey loogu soo dhaqin in la yidhaahdo federaal baatiin noocii federaalka iyo aan waddana loo jeexin maxay ku dhacday inaan xataa la aqoonin nooca federaalka la qaadan lahaa la horta dalka dhibaatooyin badan baa ka dhacay waa laisla ogyahay oo shabaab iyo mushkiladiisii iyo dadkii soomaalida oo fikirkooda kala duwan iyo iyo dhibaatooyinkii dagaalkii sokeeye taa hadda anaga waxaan aaminsanahay in anagoo dhan wada ognahay marka mushkilada ugu weyn waxa waaye dalkan nabadgelyo xumada ee dhibaatadaas ay ka timid waana la wadaa federaalka waa qaatay mabda-iyan marka wixii kale iyo naashnash iyo ka hadal iyo dadka soomaalida ay u taallaan laakiin federaalkood anaga lama question garan karaan qaba oo su-aalka ma tahay in federaal la qaatay marka sida loo qaadanayo sidoo kale waxaa loo baahanya tankiim in loo helo in nabad loo helo in wadahadal iyo aragti dheer iyo daraaso loo helo sida hadda brofesoradu ay sheegayaan loo sharxo marka taana insha allah waa iska imaanaysaa marka haddana un hadda waxaa la joogaa dadku inay maamulo ay dhisaan maamuladana waxaa la laba gobol iyo wix ka badan dowladda soomaaliyeed oo hadda jirta oo la ictiraafay ayaana laga rabaa maamulada si ay isku raacayaan iyo si ay u dhismayaan ayadaa laga rabaa kadibna wixii kale waa iska imaan doonaan ma kula tahay guddoomiye in la hakiyo maamulo samaynta gobolada goboladan lixda ha ahaato ama saddex ha ahaato ama gobolada dhexe ama meel kale ilaa inta dowladdu ay ka diyaarinayso guddiyadii xuduudaha guddiyadii nidaamka federaalka iyo sharciyadii lagu maamuli lahaa intaba inta la diyaarinayo ma kula tahay in la hakiyo anigu in la hakiyo lama aha sababta hore waxaa la yidhi laba gobol iyo wixii ka badan inay maamul samaysan karaan waa la sheegay laakiin dowladdaa laga rabaa maamulka la sameynayo sida halka hawshu sheegay arbiter inay ka noqoto meesha maamul laga sameynayo ay joogto ay tiraado intaas way israaci karaan habka loo dhisayo habkaasay noqonayaan sida lasu dooranaya sidaasay noqonaysaa erbooyinkooda sidaasay noqonayaan hadda sida wax bay dhaba ka taagan oo kale anaad waxaan aaminsanahay dowladda ayaa mas-uuliyadaas iskale ayadaa laga rabaa inay tiraahdo lixaa la dhisaya ama saddexaa la dhisaya laakiin walaalkii cabdullahi sheekh ismaaciil iyo aniga oo baarlamaanka iskula jirno inaan laba fikir kala haysano nasiib daraan u arkaa nasiib daradaasna waxay imaanaysaa leadershipka oo dowladda inuu yidhaahdo waxa la dhisaayo waa saddex ama lix waayo dadkuna wixii dowladdu sheegto way qaadan lahayen wax mushkil ah bayraata ma imaan lahayn laakiin dowladdu haddaysan sheegin in saddex la dhisaayo in laba la dhisaayo dadku ayagaa wax samaysana ayagaa wax sheegaayo marka aniga si nabadgelyada loo helo dalka shabaaba meel oo baxaysta degmo walba tuulooyinkeeda waxa haysto n shabaabka haysto maamulka haddii la sameeyo maamulkaas wuu dadaalaya shabaabka inuu ka xoreeyo waxyaalaha kaloo la ogaaday waxa waaye meelaha maamul goboleedu ka dhisan yihiin shabaabku waa qabsan waaye caalamkana uu arkay marka caalamka dhiftiisa uu danaynayaa in maamul goboleedo la dhiso si shabaabka loola diro oo laga adkaado nabada loo soo celiyo waaya waxaan u tegayaa waan soo gabagabeynayaa dooda xalkaan u gudbayaa doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil haddaan adiga ku imaado ayadoon la gaarin in laysku maamulo qaabkii federaalka nidaamkii federaalka maalgelintiisii ay dhiban tahay gobol walba inuu maamulkiisii samaysto dadkii ku noolaa uu ka wada qaybgeliyo maamulka ay dhiban tahay waxaa laga gudbi laayahay tallaabooyinkii ugu horreeyey waxaa laga yaabaa nidaamkani inuu iska horimaadyo iyo colaado cusub uu keeno idinka laftigiini nidaamkii la qaadan lahaa oo federaalku idinma cadda xalku muxuu yahay bismillahi raxmaan raxiim horta nidaamkan federaalka ah fikir cusub oo hadda lagu murmaayo maaragtay maxaa lahahdaa masoo jiri jirin masesooma jiri jirin masoo jiri karin masoo jiri jirin iyo waa soo jiri jirin mid lagu murmaayo maaha tan iyo dafaatirta caalamka markii la qoraayo oo iyo maarata qaanuunka maarata maxaa lahahdaa dastuuriga ah la qoraayo la baranayo ayaa laga hadlayay marka in la yidhaahdo soomaali nidaam dastuur maarata maxaa nidaam federaali ah maarata mataqaan ma jaamacadbaa dadka la wada gelinaya koy taasi waa taas waxaa ugu horeeya wax walba waa ku celinaya mar kale in la helo rabitaan siyaasadeed in la helo in aan la jikaarin in dadka waxay rabaan loo fuliyo inaan haddii carqaladan lagu sameynin looma bislaciyo noocee la qaadanaya iyo waa iska sheeko bareley weeye waxaa maqan rabitaan dhab ah oo siyaasadeed oo xaqaa'iqda dadka mujtamaca soomaalida waa isku mid been ma aha waa mujtamac isku mid ah weye laakiin siday isu raaci karaan waa la yaqaanaa siday maaragtay danooda isugu xeryihiin waa la yaqaanaa siday u kala maaragtay maxaa loo kala haddii colaada jirtayna sida loo kala maareyn karo waa la garan karaa yaan laga dhigin arrinta arrin abstract ah yaan laga dhigin arrin purely academical ah yaan laga dhigin arrinta waa arrin siyaasadeed weeye waa arrin bulshadeed weeye arrin demografi weeye ku xiran waa arrin dhaqaale ku xiran waa arrin dano isku xirxiran ku xiran waa arrinka wada qaybgelin maaragtay maxaa la yidhahdaa xukunka ku xiran waa arrin is-ogolaasho ku xiran arrimahaasay si qabow oo miir leh in loo maareeyo waa lagama maarmaan wey aad baad umahadsan tahay brofesor maxamed xaaji mukhtaar dadka nidaamka federaalka aan ka dhaadhacsanayn in waxbarasho loo wada furo tafadal runtii anugu macalin baan ahaye ardadayda markaan wax baro imtixaan baan ka qaadaa su-aalahan weydiiya su-aalaha aan weydiinayo waa inay ahaadaan su-aalo sax ah waayo haddii su-aashaydu ay qalad tahay ardaygu qalad buu igu jawaabaya haddaan masalan haddaan aan idhaahdo calanka soomaalidu masalan madowba mise waa cagaar mise waa guduud mise waa cadaan oo aan ku idhaahdo mid qaado waxaad isiin doontaa jawaab qalad ah run ahantii hadda iyo wixii ka dambeeya doodayno inay ahaato dood cilmiyeed doodayno inay ahaato maaragtay mid runtii ku salaysan baahida iyo waxyaabaha aan raadinayno oo dhibaatada aan kaga bixlayn dhibaato dhowr iyo labaatan sana aan ku jirno inaan ka bixi weyno waa nagu sharaf daro waa nagu ceeb dunida o dhan baa nala yaaban marka waxaad moodaa weliba inaysan annaga hoostaba usoo dhaadhicin oo aan isku dayayninba war talow meesha tan xaggey arrintu ka qaldan tahay inaan isweydiinayn taa ani waxaan dhihi lahay halagu noqdo halaka priorities hala kala samaysto oo yaan lasoo horumarinin waxyaaba oo maaragtay aan aan sax ahayn af ingiriiska waxaa jira sheeko dhahayso masalan putting the cart before the horse yani gaari faraska ma gaarigaa la hormariyaa mise faraskaa la hormariyaa waa su-aal macno le weeye haddaad gaariga faraska aad gadaal marisid halkii unbuu taagnaanaya ma dhaqaaqayo laakiin sheekadu waxay soconaysaa markii farasku markuu hormaro midda midda labaad waxaa weeye waxaa loo baahan yahay runtii haddii xalli la raadinayo yacni dadka in laga dhaadhico waxaan maxay yihiin yani federal system inbaa layska yiri war halkani xataa af soomaaliga talow ma ku jira erey u dhigma federaalka ma ka helnay marka haddaan ka helno faa'iido weye haddaan ka weyno waxa weye wax dhaqankeena kasoo horjeedo weeye waxay u baahan tahay marka in la nim aan la nimaado si creativity leh oon dadkii u sheegno wallahi waxaa laga yaabaa inuu noo ficnaan lahay aan u sharaxno aan maaragtay dadkii ay aan ka dhaadhicino subxaana watacaala aanu wadaadna waan ahay yani wamaa kuna mucadibiina xataa nabaxada rasuul ilah baa yidhi yani ummadda xataa markii islaam qaata markii laleeyahy waa in la baraa islaamka wuxuu yahay loo sheega muslimku waa sida waxaasaa xaaraana waxaasaa markaa kadib ayaad odhan karaysaa xataa ama sharcigii aad ku ablaay garaynaysaa haddii kale qofkii waad ka gardaraanaysaa waxuusan kaba warqabin baad odhanaysaa waxaasan kugu ablaay gareeyey waa intaa maaragtay lagu noqdaa oo dadkii la hanuuniyaa wax loo sheega aad baad umahadsantay cabdiraxmaan xooj jibriil xalku muxuu yahay halku wuxuu yahay marka ugu horeyso professor mukhtaar mid uu lahaa oo ahayd faraska iyo gaariga ka dambeya halakala hormariyo afka qalaadna ay dhahaan sequencing sequencingkii anaga khaldoon soomaali hadda aan nahay tan kale waxay wadankii ma nabadayso wadankii hala nabadeeyo marka inaan wixii soo wadna horta ko nabadeynta hala wado waa mid number two communitida naga mid ah ama beela ha noqdaan ama riijim ha noqdaan oo qabaan grievances dhahayaan annagu waxaan rabnaa federal in la gaaro hala dhegeysto midda saddexaad waxa waaye dawladda noo dhalatay waa in laga rabay inay samayso mar aan samayno anaa kamid a waqtigii xildhibaan baa kamid cabdullahi waa igula jiraa gudoomiyahygii shariif xasan saaxiibkeen waa igula jiraa waxay ahayd inaan samayno hay-adihii dastuuriga ah oo nalaga rabay inaan samayno hay-adahaasi noqdeen inay la galaan dialogue ama sheeko la galaan ama ha noqdaan juba ha noqdaan ama ha noqdaan baydhabo lix ha noqdaan ama ama saddex ha noqdaan inay la galaan annaga inaan ka hadalna ma ahin madaxweyne ama prime minister ama annaga inaan ka hadalna ma ahin waxay ahayd in dastuurka wuxuu dhigaa la raaco dastuurka wuxuu dhigaa waxa waaye hay-adihii dastuuriga dhan in la sameeyo ahayd sanad iyo sideed bilood ama sanad iyo lix bilood an marayna lama samaynin guddigii mataqaanaa xuduudaha iyo iyo federationka lama samaynin maxkamadii dastuuriga ee lama sameynin dadka kala qaban lahayd hadda markaan iska korsono dastuurka saaxiibka shariif xasan wuxuu dhihi karaa dastuurka sheekada aad ka sheegaysa qalab waay cabdullahina waa dhihi karaa xildhibaan cabdullahi waa dhihi karaa laakiin haddaan haysano maxkamadii dastuuriga ahayd iyadaan wada tegi lahayn kulligiin looyaraan qabsan lahayn iyadaan xukumi lahayn lama lama samaynin waxyaalahaas o dhan aan lasoo samaynin yani dhibaatay noqonaysa marka waxa waa isku wada xiran waxaan qabaa dialogeena ama sheekadana inaan ubedelnaa sequencing waxaan o dhan inaan soo wada samayna halma nabadeynta aan samayno dawladda aan siino time ay ku samayso timeka waa ku dhamaada lakin si baksia u samayso guddiyada laga rabay dastuuriyana sameeyaan walaalaheena aad u aaminsanna in la in la sameeyo mataqaanaa federation la galana aan dhegeysana si weliba embassy ku jirto oo oo aan aan fiirinayno dhibaatadooda inay inay inay dhar tahay haddaan soconno meel aan sugu imaan doonaa waxaa loo baahan taas waa aad baad umahadsantaha waad ku dheeraatay brofesor afyar cabdicilmi xalku muxuu yahay horta waxaa horta runtii jirta in marka la fiirinayo federal macnihiisa uu ku dhex leeyahay literatureka ama ama ama political science-ka macnaha uu ku leeyahay dabadeedna loo bandhigo soomaalida hadda dooda ka socota iyo gobolada iyo dowladda dhexe waxaad arkaysaa in dowladda dhexe ay leedahay federal aan rabnaa laakiin xaqiiqatan ay ay rabto markaad nuxurka fiiriso iyo dhaqankeeda in ay iyadu waxay rabto iska samayso oo basically dowlad not only dhexe laakiin xataa oo malaha mararka qaar dictatorship inay inay inay rabto markaad gobolada fiirisana waxaad arkaysaa dastuuradooda iyo dhaqankooda iyo wasiiradooda iyo ambaasadorada ay meelaha ku leeyihiin iyo muwaadinnimada siday u qeexayaan iyo dastuuradooda markaad akriso waxaa kaaga soo baxaya inay dowlad madax banaan oo qabiila rabaan horta marka marka runta loo hadlo federaalnimada waaba laga waa laga been sheegayaa ma ahane ee xaqiiq wixii federal la dhihi jiray anigu as a political scientist federal waxa aan u aqaano oo oo oo oo literatureka ku jira iyo waxaa hadda meesha yaalla horta wayba kala duwan yihiinba marka malaha magac bixinta laftirkeeda in dib loogu noqdo waa way mudnaan lahayd midda labaad oo aan rabay inaan arrinta aan ku sheego waxa anigu halka waxaan u arkaa qofka muwaadinka ah qofka muwaadinka dadka meeshuu doonaa ka jooga waa inuu xaq siiyo qofka muwaadinka waa in uu noqdo unidka xuquuqda keerigareynaya oo xuquuqda asaga iskale waxaan ka sokeeya oo reeraha ah oo reeraha laysu cadburinaayo oo nin siyaasiya oo rabo inuu mudda ku gaaro aniga ma arko in la sistengareynkaro muddo dheer oo isu jiri karaan qofka muwaadinka ayaa dalka wuxuu ka yahay right order aniga maanta maraan markan ka hadlayna waxaa ahaa oo dimuqraadiyadduna shaksi muwaadin ay taqaanaa islaamkuna qof wuxuu yaqaanaa qof caadi ah oo oo hadduu wanaag sameeyana la abaalmariyo hadduu hadduu dambi sameeyana la ciqaabo marka qofaa naar gala qofaa janno gala macnaha marka waxaan ka waday yacni waxaan hadda oo collective ama group righteska oo reeraha ku salaysan oo oo oo la rabo in lagu caburiyo muwaadinkii soomaaliga ahaa oo la yidhaha meel hebel haddaad tagto adigu melihi meel hebel haddaad tagto waxaad ka tahay marti arrintaas ayada ah ma qabato qofka muwaadinka ee soomaaliga ah mana aasaaskuna waxa waaye in muwaadinka layskugu yimaado muwaadinka uu go-aanka gaaro aad baad umahadsantahay waxaan siinaya haddana guddoomiyaha shariif xasan sheekh aadan hadalka ugu dambeeya bismillahi ramaan horta aad yaad umaadsantah harunow aniga waxaan qabaa horta aniga wax dhamaystiran bani aadanka waxa shamneemaba dhamaystiran tii ilaahay unbaa dhamaystiran annagana lamaba sii jirin haddaan soomaali nahay dagaal iyo rafaad iyo colaad iyo dhibaataan ku jirna federaalkuna waa la qaatay wixii ka dhimana insha allah waa la dhamaystiri doonaa tan kale aniga waxaan qabaa maamulada la dhisaayo waxaa halku ku imaan karaa dawladdu inay aragti qayahan iyo siyaasad qayahan ay ka keento ay hogaamiso ay tiraado sidaasaa loo dhisaa ergada wax dhisaysa intaasay noqonayaan yeela sidaasay noqonaysaa inay dawladdu inta tiraahdo saas wax lagu dhiso dadkuna taas waa ku qanacayaan for example baydhabo meel ay dawladdu xukunto waay gobernatoraa jooga gudoomiye degmaa jooga meel booliisaa jooga taliya booliisaa jooga taliya militaria jooga amisomaa joogta marka in marka fikiro kala duwan oo shirin ah oo dadku isku keeni kara inay ku dhibaatoodaan ama dib ugu noqdaan ama ayagu isku qalbi gaaraan ay ka timaado ani waxaan qabaa mas-uuliyaddeeda dowladdaas kale sababto dowladda laga rabaa inay fikir ay qaadato fikirkiga ninkii ka hor yimaadana markaas ay tidhaahdo ka joog waxaas marka sidaas darteed federaalkuna hadda meel aan ka aadni male asigaan hadda haynaa intii naga dhiman aan dhamaystirno wixii qaladaada ku jirin ha laga bixiyo wixii wanaagu ku dhiman ha lagu soo daro waana mahadsantahay
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan wasiiradii hore ee dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo cabdiraxmaan xoosh jibriil saddexdooduna waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xilligan waxaa kaloon u mahad celinayaa brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo macallin ka ah jaamacadda safana state university ee gobolka georgiya iyo brofesor afyare cabdi cilmi oo isna macallin ka ah jaamacadda qatar university ee dalka qatar